الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر شناad kitaabka la yiraahdo التdهيب في أdiلة الغاية والتقريب أبو شhuجاaعة saaran فaصl hada فaaصl wey والاsتنjاء اstijayhi istijaysigii waajibun weeye walistinjaau istijaysigu waajibun weeye su-aalkaa kuma joogin min albowli laga istijayso iyo walqaa'id bowlka waa kaadida walqaa'idina waa saxaradii in laga istijayso waa waajib walafdalu sida fadliga badan an yastanjiya qofku inuu ku istijayso weeye bilaxjaari dhagaxyo marka hore uma dabadeedna yutbicahaa an yutbicahaa inuu raaciyo bilmaai biyo biyaha ilaa iyagu waxay dhammaynayaan raadkii iyo urtii iyo wixii oo dhan bay dhammaynayaan wayajuusu waxaa bannaan an yaktasira inuu ku gaabsado cala almaai biyaha bes dhagaxba uusan isticmaalin iyo wixii dhagax la mid ah inuusan isticmaalin ee biyaba ku kaaftoomo iyadana waa bannaantahay sida dadku badan yihiin wey ow amase calaa halaaثati axjaari inuu ku kaaftoomo isagoo biyihii xataa haysta inuu saddex dhagax ka isticmaalkooda ku kaaftoomo saddexdaa dhagaxoo yunqii oo ku dahirayo bihinna saddexda dhagax almaxalla maxalka uu ku dahirayo saddex dhagax waa ugu yaraan ama dhagax saddex dhinac leh oo maxalka uu ku dahirayo hadday weli maxalkii uusan dahirmin wuxuu u baahanayaa dhagax afraad iyo mid shanaad iyo mid lixaad iyo mid toddobaad ilaa ay uga gaarayso ayb fa idaa araada markuu doono alikhtisaara gaabsasho calaa axadihimaa labadaa midkood inuu ku gaabsado dhagax ama biyo isku dari mayee midkoodunbuu rabaa inuu isticmaalo falmaa-u biyaha afdalu fadli badan markaa biyaha ha isticmaalo raqam waaxid rawa lbukhaariyu wa muslimun mid kastaaba tirsigaas weeye xadiidku can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yadkhulu mid gala alkhalaa'a khalaha meesha xaaje gudashada suuliga ah fa axmilu waan xambaari jiray ana aniga iyo waqulaamun wiil oo naxwi aniga aynigayga ah aniga iyo wiilaan isku da-aadnahay ayaa waxaanu qaadi jirnay idaawatan weel oo min maa-in biyaha idaawadu waa buraashad yaroo kale waa ubbo ama buraashad waxaa la yihaahdaba weel weesa weelka weesada ah ayaanu qaadi jirnay iyo wa canazatanna waanu qaadi jirnay canazada birta xarbada ah oo eebada ah ayaan qaadi jira murjinkaadoo birtu usha ay ku mudantah markaanu qaadno fayasanji nebigu wuxuu ku istijeysan jiray bilmaai biyaha biyahuu ku istijeysan jira biyihii oo la isticmaalay wey ereeray usoo qabo alkhalaa yadkhulu wuxuu geli jiray alkhalaa soo maahan alkhalaa'adaas waa makaanu qadaa'i lxaaja xaajada gudashadeeda meesheeda loogu talagalay ereyga ku jiradoo kaleo idaawatan baan qaadi jirnay waa inaa-un weeloo saqiirun yaroo min jildin harag ka samaysan harag ubba yaroo maqaar ka samaysan buraashada yara canazatanna waa qaadi jirnay waa maxay alcanaza waxa weeyaan alxarba alqasiira waa birtaa yare xarbadaayoo gaaban waa weeyaan marka maxaa la samaynayaa middan turkazu waa la mudi jiray liyusaliya soo u tukado ilayha xaggeeda ka satratin sida sutra oo kale ka sutra sida sutra oo kale macnaha birtaani hadhow markaa la weysayso salaadii la tukanayo baa hortiisa saa loo loo mudaya loo qotominaya si ay sutro ugu noqoto ka sutratin oo dadku shishadeeda u maraan qofkuna markuu tukanayo inuu sutro samaystaa fiican wax hortiisa saa u yaalla yastanji macnaheedu waxa weeye yatakhalas wuxuu ka takhalusi jiray min ahari najas najaasada raadkeeda buu biyaha kaga takhalusi jiro yastanji bilmaai macnaha warawa albukhaariyu wagayruhu can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal fiqigiina waa qaadanaysaa axaadiiiina waa baranaysaa adila isku yihin ata annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu tegey alqaa'ida makaanu xaaja gudashada alqaa'id hadda ma- makaankii baa looga jeedaa ee shaygii qofka ka soo baxaya hadda loogama jeedo oo isna qaa'id loo baxshay fa amaranii wuxuu i amray an aatiyahu inaan nebigu ula imaado bihalaaثati axjaarin saddex dhagax nebigu wuxuu yidhi saddex dhagax oo istijada loogu talagalay iikeen dhagaxiioo la isticmaalayna wakaas alqaa'ida soo qabo waa almakaan almakaanu اlmunkhafid meesha hooseyso min alard meel xoogaa godan oo qofku ku gabanayo oo tuqdaa fiihi lxaajatu xaajada lagu guto halkaasaa la dhihi jiray wayudlaqu waxaa kaloo lagu idlaaqaa calaa maa yakhruju waxa ka soo baxaya min aduburi dabada waxa ka yimaadana qaa'id waa la yihahdo saxaradii ah markaas marka taa loo jeedo marka qaa'idkaas waxa weeyaan mar baa maxalkii la cabiraya waxaana loo jeedaa shayga xaaligaha min tacbiiri اlmaxali wa iraadati اlxaal waay ilaa qaa'idku marka hore maxalka booskaasu ahaa markaan dambe waxaa qofka ka soo baxay loo jeedana wixii soo baxayey baa la cabiraya booskaa meesha magaca la dhihi jiray markii dambe waxaa loo baxshay meesha waxa la geynayo oo qofku xaajada u aaday ah baa magacii qaa'id lagu magacaabo warawaa abu daawuuda wagayruhu can caaishata radia allaahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi idaa dahaba axadukum midkiin marku aado ila alqaa'idi makaanu xaaji gudashada falyadhab ha la tago macahu maciisa bihalaaثati axjaarin dhagaxyo oo saddexa dhagaxyadaasoo yastadiibu oo ku istijaysanayo ku diibyeelayo ku wanaajinayo bihinna iyaga ku istijoonayo fa inahaa dhagaxyadu tujzu-u waa gudaysaa canhu xaggiisa sijadii waa ugu filanta dhagax iyo wixii macnahoo dhagaxa qaba waa isku mid yastadiibu baa u baahan tahay soo maha ereyga laysleeyahay macnihiisu ama qofka ku adkaadaa baa laguu qabanayaa yastadiibu waxa weeye yastanji waa ku istijeysan jira sumiya bidaalika lagu magacaaba yastadiibu baa layidhi lianna almustanji lianna almustanjiya qofka istijeysanaya tadiibu nafsuhu naftiisaa diib noqonaysa wanaagsanaanaysa maxay ku wanaagsanaanaysaa biisaalati اlkhabasi xumaanta zuulinteeda can ilmakhraji laga zuuliyey meeshii makrajkaa wax ka soo bixin makaanu bixin makraj meeshii wax ka soo bixin qofku marku wixii iska nadiifiyo naftiisi waa nashaad waa fiican tahay waa diib haddii laakiin wixii ku yaalaan ama najaasa ku taalo qofku waa sibuu u nashaad ma leh wuu walbahaarsan yahay oo u fakeraya markaas waxaa yastadiibu baa laga cabira wayujzu-u waxaa kaloo gudaya kullu jaafin mid kastoo engegan oo daahirin daahira kal waraqi iyo wanaxwi sida warqad iyo wixii la mid a dhagaxa keliya maaha geedka qoloftiisa iyo qoryaha iyo kartoon adag iyo wixii adag oo dhan xataa ma garanaysaa sooftiga ama mindiilka ama waxaan faynka ay hadda dhahaan nooc adag buu leeyahay nooca adag oo nijaasada qabanaya oo booskii dhagax oo kale gudi kara waa la mid wixii eberkiisa aan waxba fujinayn oo khafiif oo eberkiisaa maaha noocyo adag baa jiro xamaamyada iyo suulyaasha loogu talagalay oo loo suro oo dadku inay iskaga tiraan ah aan kan jiljixisan ahayn way kala duwan yihiin marka warawaa abu daawuuda wاtirmidiyu wbnu maajah can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal nabig wuxuu yihi naزlad hadihi اlaaya ayaddani waa soo degtay fii ahli qubaa ahlu quba ayay ku soo degtay aayadee weeye fiihi waxaa masaajidka dhexdiisa ahaaday rijaalun rag raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay dahaaro qaataan wallaahuna yuxibu lmudahiriin ilaahayna mid jecel wey oo hawaab weyn siiya kuwa dahaaro qaadashada badan suuratu tooba boqol iyo sideed aayadda ah qaale wuxuu yidhi aayadda macnaheedu waxa weeye kaanuu waxay ahaayeen yastanjuuna kuwo isijaysa bilmaa'i biyo fanasalat waxaa soo degtay haa- fiihim dhexdooda haadihi alaaya ayaddan kusoo degtay wayejtanibu qofku wuxuu ka dheeraadaa matniga kore u baxa waa abu shujaac wayejtanibu qofku wuxuu ka dheeraadaa istiqbaala alqiblati qiblada qaabilideeda markuu xaajo gudanaya qiblada ha qaabili wastidbaariha iyo qiblada u dabajeedinteeda duburtana ha u jeedin waa xaggee fi saxraa'i meesha bannaanka ah qof baa meel aan suuli ahayne saxra ah buu fadhiisanaya qiblada yowsan qaabilin dabadan yowsan u duw ilaa meel saxraa weeyaan meeshu wara- rawa albukhaariyu waa raqamkaas alaaa amaaniya sita wa muslimu laba boqol lixdan iyo afar can abi ayuub alansaariy abi ayuub alansaari waay radia allaahu canhu can اnabiy salى اllahu alayh wasalam waa asxaabi nebigu gurigiisa ku degay markuu hijrooday ee quba halkaas saxaabadu soo dhoweeyeen abu ayuub alansaari qaala wuxuu yidhi idaa ataytum markaad tagtaan alkaayda meesha xaaja gudashada makaankaas falaa tastaqbiluu ha qaabilinina alqiblata qiblada walaa tastadbiruu hana u dabajeedinina walaakin shariquu baryeys bari u jeensada ow amase qaribuu galbeedsada qarbi galbeedka qorax udhaca ama qorax kasoo baxa qaabila wakhusa daalika kaa waxaa lagu khasisay marka la leeyahay qiblada ha qaabilinina hana u dabajeedinina bisaxraa'i meesha bannaan iyo wamaa fii macnaha waxa macnaheeda ku sugan la midkaayo min alamkinati meelaha kale ah allatii taasoo laa saatira fiiha wax astura qofkuu sanaysan hadduu qofku astur ka xigo qiblada waa u dabajeedin karaa waana qaabili karaa ee meel iska saxraa bannaan ah ama aan wax saatir iyo astura lahayn marka ay tahay wey allatii laa saatira fiiha wadaliilu takhsiis takhsiiska daliilkiisu la waa lagu khasisay daliilba takhsiiskaas u baahan yahay takhsiiska daliilka tusay waa maa rawa lbukhaariyu boqol afartan iyo sideed wa muslimun laba boqol lixdan iyo lix wakayruhuma can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ibnu cumar baa yidhi cabdullaahi bn cumar irtaqaytu waxaan koray fowqa dahri beyti xabsata walaashiis weeye inaa sayd cumar yena weeye xaaskii nebiga weeye xafsa gurigeeda korkiisa dusha dushiisaan ka baxa oo koray maxaan u koray libacdi xaajatii dana dantayda qeyb ka mid a danahayga qeyb ka midaan u fuulay guriga fara-aytu nebiya nebigii baa arko indhahayga ku dhaceen sala allahu alay wasalam yaqdii xaajatu isagoo xaajadiisa gudanaya mustadbira alqiblati xaalaya qiblada mid u dabaduway mustaqbila shaami shaami shaamna qaabilay marka fiiri markaan qibladii baa dhabarka loo duway sidaas indhahaygaa nebiga qabtay buu yidhi iyadoo nebigu halkaa u jeedo calayh salatu wasalaam xaggaasna ou dhabarkiisu xigo xadiidkaana daliilu takhsiis wakaa maxaa yeelay faxumila alawalu xadiidka hore waxaa lagu xambaaray oo lahaa qiblada yaan la qaabilin dabadana loo jeedinin calal makaani boos maya makaan oo hayrilmucaddi mid loo darbay keyrkiisa liqadaa'i ilxaaja xaaje gudasho aan loogu talagelin meel qofku wuxuu joogaa aan xamaam ahayn xaaje gudasho loogu talagelin xadiidka hore arrintaas weeye ha qaabilinina dabadana haw duwinina wakaa ayb waxumilo haani ilaa waxaa la rabaa adiladii in la kala maareeyo oo la kala maamulo isan iska hor imaan xadiidkan labaadna oo nebigu halkaas u dabaduweyna waxaa lagu xambaaray cala almakaani makaanka almucaddi loo darbay iyo wamaa fii macnaha wixii macnihiisa qaba so hadday xamaam tahay qiblada xaggaada waa qaabili ka dhah waana u daba jeedin ka dhah meeshii loogu talagalay baa xadiidka labaadna lagu xambaaray jamcan jamcin darteed bayna aladilati adiladaa la jamcinaya adiladu yaysan iska hor imaani waay walaa yakhlu lamru amarkuna kama khaali aha kama marna can karaahiyatin nicid iyo karaahiyo fii kayri lmucaddi midkii loo darbay keyrkiis maca wujuudi saatiri saatir joogiddiis maceedana lala qabo waxa weeyaan karaahiyaa imaanaysa meesha haddaan awal suuli loogu talagelin saatir ba a haysa tiri xamaam haddaysan ahayn adoo xataa saatirkii hayso asturkii samaysay arrintii karaahiye kama marno in la qaabilo ama loo dabaduwa ma ahayn bu ku leeyahay waay wayejtanibu waa matniga qofku wuxuu ka dheeraanayaa albowla kaadi iyo walqaa'ida saxaro filmaa'i biyo dhexdooda ku kaadiyo ama ku saxaroodo biyihii ar raagi raakidi fadhiyey biyo fadhiya kuma xaaji kudan karo kaadi iyo wax kale midna rawaa muslimun laba boqol sideed iyo kow iyo waqayruhu can jaabirin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyay annahu nebigu nahaa nebigu inuu reebay an yubaala in lagu kaadiyo fi lmaa'i raakidi biyo fadhiya biyo fadhiya aan dhaqaaqayn wataqawudu marka xadiidka halkaas ku joogaa sheekadan sheikhaa wata wataqawudu ku saxarood baa aqbaxu ka fool xun wa owlaa uga sii habboon binahyi nahyi kaadida looma ogola haddii la yidhi kaadida wixii ka darnaa oo saxaro ana kaba sii daran wey in biyihii la dhihi maayo kaadid baa la diiday yaa tan diiday oo lagu samayn maayo fahankaa lama rabo waay waay waa dad saa wax u fahmi waa jiraan laakiin waa waa lagu diiday oo rag hore ah wanahyuna lilkaraahati nahyiguna waa karaahiyo waa karaahiyo keliya ay xaaraan maaha miya karaahiyo keliya weeye wa nuqila waxaa laga soo raray can الnawawiyi imaamu الnawowi sheikhi weynaay madabka annahu nahyu litaxriim inuu yahay war waa karaahiyatu taxriim xaaraam weeye laguma kaadin karo wax ka daranna lama ogola undur waxaa fiirisaa sharxa muslim sharxa muslimka imaamu nawowi weeye oo juska saddexaad boqol siddeetan iyo toddobo ayb fi maa raakidi iyo wa taxta shajarati geedii hoosteedii geedii almuhmirati iyadana in lagu uu ka dheeraado qofku geed miro bixinaysa geed miro leh ama miraba keenaysa in lagu hoos maarata xaajo guto taasna wuu ka dheeraadaa iyo wa fi dariiqi waddadii la marayey qofka waddadii la marayay la fadhiista waxaas isagana waa arrin xun iyo wadilli hooska ummadda hooska ay u baahnay waay rawaa muslimu wagayruhu can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi ittaquu ka dhowrsada ittaquu iska ilaaliya allacanayni labada wax lacnada waxaa weeyaan labada amaroo lacnada soo jiida labada arrimoodoo haddii qofku sameeyo la arkayo iyadoo la lacnaday iska ilaasha war maxay yihin xadiidkaa noo sheegaya saxaabadaa su-aal ka keenay qaaluu waxay dhaheen waman lacanaani yaa rasuula allah labadaas lacanaankaa sababtood wax loo lacnado maxay yihiin qaala wuxuu yidhi alladii midi weeyaan ficluladii alladii kii weeye ficluladii kii ficilkiisa yatakhallaa ka suuli yeelanaya fii dariiqi naasi dadka waddadooda kow kii labaadna aw fii dillihim ama hooskooda labo ninka ka xaajo gudanaya qofka dadka waddaday marayeen ama hooskay harsanayeen labadaa wey lacnad bay soo jiidayaan alcanayni waxaa weeye almrayni labada arin amar aljaalibayni soo jiida lilacni lacnadda qofku so waddada u hayo markuu arko waxaas meesha lala fadhiiso u muuqdaan isagoo inkaar kugu dhacdo lacnad ku ridayo arkayaa kii waxaa sameeyey ama meeshii hooska ahayd lacnad bay soo jiidaan wey iska ilaaliy waayahay samcan wadaacan wathuqbina waa ka dheeraada god inuu ku xaajo guto meel godow daloosha buu ku kaadiyey rawaa abu daawuudu rawaa abu daawuuda wagayruhu can cabdillaahi bna sirj sirjanin sirja cabdullaahi bna sirj waayo dabdiga xarakada siinka xarakadiis waxaa la yidhaahdaa radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal ly slm nebi ilaahay waa diiday haddii mar diiday looma dhowaan karo an yubaala in lagu bowlo lagu kaadiyo fi ljuxuri god wa huwa juxrigu waa ahuqbu waa godka oo fil ardi dhulka waaye oo kaadidaani ama bahlo yaryar iyo quraanyo iyo waxaan u dulqaadan karin inuu isagu dhibaa laga yaabaa ama bahal ka weyn inta ku jiro inuu isaga kaga soo baxo isagii markaa argagaxoo cararo oo isagii wixii isku najaaseeyo oo isagii la dhibo mid kasta waa dhici kadhaa god bayousan yaa ku xaaji gudan walaa yatakalamu qofku ma hadlo cala lbowli kaadida dusheeda iyo walqaa'ida xaaji gudashada saxarada intuu u fadhiyo hadal lama ogolo daruura waxay keenta waa meesheed oo laga maarmi waayey rawaa muslimu wagayruh can ibni cumar radi allahu canhu ana rajula nin baa mara maray walxaal rasuululahi nebi maxamed sal ly slm yabuulu ou bowlayo fasalama ninkii meesha mariyey wuxuu salaamay calayhi nebiga falam yarudda nebigu kama ridin calayhi salaamti lama hadlo ilaa meeshii nebiga meel ku xaaji gudanayo ninkaani mara waa salaamay nebiguna uma jawaabin sababtu waa maxay hawshaa marka lagu jira lama hadlo warawaa abu daawuuda wagayru can abi saciidin radi allahu canhu qaal samictu الnabiya salى اllahu alay slm yaquul laa yakruj الrajulaani labada nin yaysan bixin laba nin yaysan bixin yadribaani iyagoo tegaya yadribaani bimacnaa iyagoo aadaya ama tegaya alqaa'ida makaan xaaji gudashada meeshii godnayd oo dhulkii daadega ahaa dooxada ahaa iyagoo aaday kaashifayni xaaliyin kuwa feyday can cawratihimaa labadooda cawro laba nin baa israacay meesha xaaji gudashada ay jeexaas u baxeen waaye markaasay labadooda cawray faydeen yataxadaثaan xaala iska sheekaysanayaan hawshaasna ay ku dhex jiraan oo dad aan waxba garanayn oo iska maaragta noocaas inay ka dhacda laga yaabaa dadka iska midba mid isku horqaawiyo ama midba isagoo meel fadhiyo xaajo gudan ee kan kale la sheekaysanayo waa laga yaabaa dadka qaarkiis oo inay weli ku dambayso miyi miyi miyiga qaarkiisii xoolaha iyo markii meel laga waraabsho qofkaas ita dharka iska bixiyo iska dalqubaysa meesha oo isagoo qaawan ama mid kaloo qaawan iska dhex maray lama ogola waay waagi hore dharku waa yaraa lakin hadda dhar bay haysaan fa in allaha ilaahay caza wajalla yamqut waa caroonaya ilahay calaa daalika arrinkaas ilaahay arrinkaa waa u caroonahayaa yadribaani waa maxay macnaheedu yaatiyaan iyagoo tegaya yamqutuna yaqdabu wey mafhuum waa la gartay kor u baxa walaa yastaqbilu qofku ma qaabilo ashamsa iyo walqamara maxay tahay qoraxdana ma qaabilo dayaxana ma qaabilo markay soo dhalanayaan ama soo baxayaan walaa yastadbiruhumaa mana daba jeediyo waaye markay soo maarata qoraxday dayax waaye ee markaa kaleo ay soo kor noqdeen oo dee cirkaa bartamihiisa marayaan maaha لكن النwawي شhرف الdين يحyى baa l yihahdaa imaam nawwي waay ayb يaحyى النawwي baa wuxuu ku sheegay في الmaجmuuع de kitaabka l hadu dhamayn lahaa wax kalaba looma baahdeen oo فiqya dhexda isagoo meel isagoo maraya ugu dhinta waliba bilowga u dhow waaye mujaladka koowaad boqol iyo saddex wuxuu sheegay ana alxadiida almusta'nasa xadiidka loo weheshaday bihi arrinkan inaan qoraxda iyo dayaxa la qaabinin loona daba jeedin yaa daba jeedintaas daciif xadiidka loo loo weheshaday waa xadiid cad ma hayne waa uheshi waa daciifun buu yidhi bal huwa xadiidku baailun wax kama jiraan wey wa ana saxiixa buu sheeg sida saxiixa ee almashhuur caan baxday annahu yukrahu waxaa la nacay alistiqbaalo qoraxday dayaxa lama qaabilo xaaji gudasho markii lagu jiro duuna alistidbaaris laakiin mada dabajeedintu dhib ma leh qaala alkhadiibu fi liqnaac iqnaaca khadiibku wuxuu ku yidhi wahaadaa kaasaana huwa almuctamadu iyadaa muctamada marka sidaa ula soco xadiidkaas saasaa looga jawaabi istidbaarkuna dhib male istiqbaalkaa la dili waaye ninkii laga sheegay duul culimo qastaan nahay oo wareerisay wuxuu yidhi qibladiina la diid in loo jeensado iyo in dabada loo jeediyo iyo in qorax la qaabilo iyo in dayax la qaabilo meel aan qaabilna ma naqaan yaa cirka in loo kacdiyo mooyaane marka isaga waan la fahansiin ama isaga waxba fahmayn waaye waxaa lagu leeyahay meel kastaa qaabili ka dhahayo sutro samayso astur samayso haa dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiisna ha uga fogaani u dhowow asturka meel ka fog ha fadhiisani haa iyo wixii la xiriira wey taasina wataa faslun haadaa faasilun horta fasalka waxbaa ka horeeya soo maa faa'idatun baa ka horeysa faa'idatun qabta waaba faa'ida lagama tegi kare lagama tegi kare yustaxabu waxaa loo suneeyey liqaadi اlxaajati xaajada midka gudanaya an yaquula inuu ku hadlo oo ku qowlo aladkaara adkaarta iyo waladciyata ducooyinka qofka xaajo gudanaya adkaarta ha akhristo ducooyinka ha akhristo allatii adkaarta iyo ducooyinkaasoo habatad ka sugnaatay can rasuulilaahi nebi moxamed sal l waxaan sugnayn warkeed lama rabee wixii sugnaaday baa la rabaa wax kastana nebigaa yidhi lama yidhaahde wuxuu nebigu yidhi oo ka sugnaaday baa loo tiiriyaay waay inuu adkaarta akhriso qabla dukuuli اlkhalaa suuliga gelidiis ka hor iyo wa bacda alkhuruuj adkaartaa nebiga ka sugnaata suuliga intaan la gelin ka hor xamaamka iyo markii laga soo baxay kabacdi minhu nebi wa bacda alkhuruuji ka soo bixid minhu khalaha laga soo baxay wey waata ducadii fayaquulu wuxuu dhahayaa qabla dukuuli intuusan gelin bismi illaah allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu waan maangalay bika adiga waxaan kaa maangalay min alkhubuhi baan kaa maangalay shayaadiinta kuwa lab kuwa labka ah la lab iyo alkhabaaidi kuwa dhadhadig kuwa dhadig alkhubuth jamcu khabiid waalkhabaa'id jamcu khabiisa luqada lagu baraya waalmuraadu waxa weeyaan dukuuru shayaadiini shayaadiinta kuwooda labiyo wa inaahuhum kuwooda dhadigo albukhaariyu wa muslimun watirmidiyu ayaa weri wa bacda alkhuruujna taa waa marka la gelayo ducadaa baro marka laga soo baxana yaquul wuxuu dhahaya gufraanak ilaahu dhaafidaadan ku weydiis alxamdu lilaah mahad allo uu ahaaday aladii allahaas adaaba kaxeeyey canii xaggayga iga tegsiiyey aladaa wixii dhibaya wacaafaanii icaafimaashay alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday aladii allahaasoo adaaqanii dhadhan siiyey ladatow cunada macaankeed cunadan hadda waxaa noqotay qashinka ah oo qofka ka imaanaya markii hore u cunayey waa macaanay ilaahay awoodis haa xaggan afkaabaa laga qaatay ilaahay macaankeeda i dhadhan siiyey waa abqaa reebay baaqi yeelay fiya dhexdayda quwatow awooddii ku jidha cunada waawiye fitamiinkii iyo xooggii iyo maaragtay wixii ku jiray na jirkayga ku baaqi yeelay allahaasaa mahadle wadafaca canii iga kaxeeyey adaahu dhibtiisa wixii dhibayana qofku markuu meeshan kusii ordayay waa dhiban yahay wixii dhibayana iga soo saaray waan igu dhejin abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo dabaraani baa wariyay faslon waladii midka yanqudu lwuduuca weysada buriyaa sitatu ashyaaa waa lix shay maabaa buriya kharaja ka soo baxay min asabiileyni labada wado lamber kow qaala tacaala aw jaa-a ama uu yimaado horey bay la socotaa aayaddu axadun axad oo minkum idinka idinka mida min alqaa'idi uu ka yimaado suurat lmaa-ida aayadda lixaad ey min makaani qadaa'ilxaaja uu ka yimaado xaaja gudashada makaankeeda alxaal qad qadaa xaajatow dee dantiisana uu soo gutay dee ha weesayso waayo ha boorayso haddaan biyo lahayn wannawmu baa weysada beriyo hurdo calaa gayri hay-ati lmutamakini midkii makaniyey baryihiisa iyo dabadiisa dhulka hay-adiisa kayrkeed hurdo ah si tarabuc ah uma makaninin si kaloo u seexda weesadii waa ka badho wa zawaalulcaqli caqligoo zuulana waa burinayaa weesada muxuu ku zuulay bisukrin aw maradin xanuun qofka adoo miyir daboolmo waa xanuunsada ama sukri waa sarqaamo lamar labo tii hore aan qaar ka tega maya xadiidkeedii baanan akhrin tii hore waxaa dhahdaa labada wada wixii ka yimid waqad rawa albukhaariyu wamuslimun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sala alla alay wasalam nebigu ilaahi wuxuu yidhi laa yaqbalu allahu ilaahay ma aqbalo ma aqbalayo salaata axadikum midkiin salaadiis idaa axdatha markuu xadatho xataa yatawada ilaahu ka weesaysanayo ilaahu ka weesaysanaya salaaddii lama aqbalay waa maxay oo markuu weesaysamo salaaddii baa la aqbalaya salaad buu tukada weese la-aana lama aqbalayo ilaahu ka weesayso maya ilaahu ka weesayso dee tukado misna ee weesadaan dambaa salaad hore wax u taraysa maaha xataadase la soco macnaheeda qaala faqaala rajulu min ahli xadramowt xadramowt waa magaalo mashhuuro caan ama yaman waa yahay wuxuu yidhi mal xadau xadau muxuu yahay yaa abaa hurayrata abaa hureyre xadau waa maxay qaala wuxuu yidhi waa fusaaun aw duraadun wey waa neefta gadaal ka timaada fusaaun waa midda aan sharqanta lahayn aw duraaduna waa midda sharqanta leh waqiisa calaa maa dukira waxaa la sheegay waxaa looga qiyaastay kullu khaarijin wax kasoo soo baxay min alqubuuli ka soo baxay xagga hore awiduburi gadaal ka soo baxay walow kaana daahiran hadduu doono daahir ha ahaado wax kastoo qofka ka yimaada baa weysadii burinaya waaya ilaa manidii laguu sheegi jiray mooyaane walamsu rajuli ninka taabashadiisuna waa burinaysaa weesada almarata haweeneyda u taabto haweeneyda alajnabiyata ajnabiga ajnabiyada ah waay min gayri xaalin u taabto teed la-aan ama waxa weeyaan xaajiz iyo teed u dhexeeyana ma jiro tii hore lamarkeeda qabo rawaa abu daawud wagayruhu can caliyin radi allahu canhu qaal qaala rasul lahi sal اla alay wasalam nabig wuxuu yidhi wikaau sahi dabada xarigeedu alcaynaani waa labada indhood faman naama qofkii seexda falyatawada ha weysayso ila wax ka yimid ma oge labadii indhood oo waardiyaha waa seexdeen wikaa waa huwa alkhaydu waa xariga ama miiqa alladii yurbadu bihi lagu xiro alkiisu kiis kiish baan dhahnaa inagu kiish shaashiin kaliya halkaa ka dhigna waa kiis dad kiis dhahana waa jiraan kiis kaakeen kiis kiish kiis weeye iyo wakayru assah addubur weeyaan walmacnaa ana alyaqdata soo jeedku taxfadu waxay xafidaa maa fi maa shayga fii daakhili linsaani qofka gudihiisa ahaaday daakhilkiisa oo min alkhuruuji soo bixida liannahu yaxusu wuxuu dareemayaa bidaalika arrinkaas wuu dareemaya marka wax ka yimaadaan mise waa iga badhow dhahaya faidaa naama hadduu seexdo kaana nowmu hurdadiisu waxay noqonaysaa madinatan male likhuruuji shayin shay soo bixiddi minhu isaga ka soo baxeen war haddou hurdo waxaa weeye waa madina makaanu malay u tahay in wax ka soo baxeen walmutamakinu qofka mutamakinkaana huwa aladii waa midka yanaamu seexday walxaal qad wadaca uu dejiyey alyatayhi labadiisa baryood cala alardi dhulka ku dhejiyey bixaysu meeloo laa yaqacu uusan dhacayn low lam yakun hadduusan ahayn xataa mustanidan mid u tiirsaday ilaa shay derbi hadduusan saa ugu tiirsanayn xataa ma dhacayo walaa yantaqidu wuduuhu wuduugiisu iyo weysadiisu ma burayo liannahu qofkaana yaxusu wuxuu dareemayaa bimaa yakhruju minhu waxa ka soo baxaya waqiisa waxaa looga qayaas qaatay zawaalulcaqli caqliga suulidiisana waa looga qiyaas qaatay cala nowmi hurdo hurdada weysadiisu ma buriso caqligoo zuulana waa looga qiyaas qaatay liannahu waxa weeyaan isagaaba ablaqu minhu ka xeel dheer waay fii macnaahu xagga macnihiis isagaaba ka sii xeel dheer waay markaa qofka caqligu ka zuula qofkaa seexdaba la midi hadday marka dumarkii uu taabto ajnabiga ahaa min gayri xaa'ilin weysadii waa bud wliqowlihi tacaala fii aayati اlwuduu aw laamastum الnisaaa ama dumarka aad taabataan oo jimaacadda kuma wade wuxuu ku wadaa ay lamastum aad taabataan kamaa fii qira'atin sida laamastum iyo lamastum lamastum hadii waa lamska caadigaha gacanta waaba ku caddahayba wamasu farji اlaadamiyi baa burinaya wasada aadami binu aadam qof ah loo nisbeeyey farjigiisa taabashadiisa bibaatinilkafi calaa casha beerkeeda lagu taabto waay ama faraha beerkooda intaas maca faraha macaalaa casha iyo wamasu xalqati horta taahir lamarkeeda qabo iyanaan ka boodin lambar labo rawa alkhamsatu shantuba waxay wariyeen wasaxaxahu tirmidiyuna saxiix yeel can busrata binti safwaana laga wariyey radi allahu canha ana nabiya sal alla alay slm qala wuxuu yidhi man massa qofkii taabtay dakarahu cawradiisa falaa yusalli yuusan tukan xataa yatawada ilaa ka weysaysanayo wa fii riwaayatin oo linnasaa'iyi wayutawada' waa laga weysaysaabaa riwaayadaan ahay min masi dakari dakarka cawrada hore taabashadeeda fayashmalu wuxuu shamlinayaa dakara nafsihi naftiisa dakarkeed isagoo hadduu iska taabto iyo wadakara kayrihi cid kale dakarkeed wa cinda ibni maajix can ummi xabiibata radia allahu canha man massa farjahu oo kasii caamsan falyatawadaha weysayso fayashmalu wuxuu shamlinayaa aldakara walunha kii labaa iyo kii dhadigeedna qofka cawradiisa taabto kamaa yashmalu soo shamlinayaaba alqubula iyo wadubura oo markaa farjiga gadaal iyo horeyba dhankay doontaba ha ahaatee qofkii cawradiisa taabta ha weesaysto masalada kalena waxa weeyaan binu aadan farjigiisa oo la taabto bibaadinil kafi kafka faraha iyo calaacasha baadinkeeda waa la dhaafay taas iyo wamasu xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda taabashadeeda cala ljadiidi sida jadiidku haddaan ku soconno waay cala alqowli اljadiid almadhab اljadiid maa qaalahu shaaficiy wey shaafici wuxuu yidhi raxmat اllaahi tacaala raximah اllahu tacaala fii misra yaa masr wuxuu ku sheegay baa jadiid la yihahdaa kan kalena waa ciraaqi tasniifan sanifid ow iftaa'an fatwo wa huwa almucawalu bihi waa midka la cuskado daa'iman jadiidku jadiidka la cuskadaa ilaa fii masaa'ila masaa'il mooyaane masaa-ishaasoo rajaxahaa ay rajaxeen a'imatu lmadhabi madhabka imaam shaafici a'imadiisu oo min alqadiimi ah masaa'il qadiima waxaa jira qadiimka lagu raaco oo sida qadiimku sheegay loo daayey waan masaa'il la yaqaan oo tirsan mid kastana baabkay ku jira la yaqaan siday sheegeen a'imaة اlmadhab min alqadiim wanasuu calayha ayna caddeeyeen oo shaaca ka qaadeen weeyaan masaa-isha waxaan ahayn waxaa la qabsanahayaa jadiidka ayaa lagu soconayaa wاllahu subxaanaه wa tacaala aclam bsawaab